roobabkii xoogganaa ee daadadka watay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka da'ayey waddada dheer ee isku xirta degmooyinka baydhabo iyo baardheere oo dherarkeedu uu dhan yahay ilaa laba boqol iyo toban kilomitir ayaa markii ugu horraysay waxay saameyn adag oo dhinaca nolosha ay ku yeesheen isku socodka dadka gaadiidka iyo maciishadda waxayna gooyeen dhammaan waddooyinkii ay soo mareeyeen badeecooyin ganacsi iyo dadka rakaabka ee u kala socdaalayay degmooyinkaasi darawallada gaadiidka iyo ganacsatada badeecooyinka ee magaalada baardheere ayaa waxa ay sheegeen muddo bil ku dhow in ilaa afartan baabuur oo noocyada xamuulka ay ku xayiran yihiin togog waaweyn oo u dhexeeya degmooyinka baydhabo iyo baardheere iyadoo dhibaatadaasuna ay keentay in qiimaha raashinka uu labanlaab ka sara maro qiimihii bil ka hor uu ka joogay deegaanka cali cabdulaahi oo ka mid ah darawallada gaadiidka xamuulka u kala goosha degmooyinka baardheer iyo baydhabo ayaa wadajir u sheegay in burbur xooggan oo ka dhashay rababkaasi uu ku yimid waddooyinkii lagu socdaalayay isagoo sheegay in waddooyinkaasi oo muddo ka badan ilaa shan iyo labaatan sano aanan helin wax dayactir ah darawallada in ay ku qabaan dhibaatooyin xooggan isagoo sheegay in dhibaatooyinkaasi inay usii dheer tahay shilal ka dhaca toogaasi ka samaysmay waddooyinkaasi anigu sida runtii ah darawaliinta waddooyinkan hadda ee muqdisho iyo u dhexeeya baar dheere khaasatan dinsoor iyo baydhabo waddooyinkooda aad bay u xun yihiin daadadkii roobkiibaa iyo fatahaadii ka dhacdayba anagoo dhib ku qabnay baabuurkii matalan u socon jiray lix saac baydhabo iyo baar dheere hadda wuxuu galayaa saddex beri marka aad baan dhib ugu qabnaa baabuur haddaba waxaa goodoon ku ah ilaa afartan kun ramoor idaale fartii la dhihi jiray aadan yare marka qaar baa ku gadoomay shilal fara badan hadda waxaan sameynaaba wadooyinka waxaa weye waan qardaysanaa masaari iyo yambooyin baan yaan tumanay oo jidad baanba falanaa marka daadadkaas aad bay u goyen dhib weyn baan waxaad sheegtay in ilaa afartan baabuur oo xamuul ah gaadiid ka badan inay ku xanibayiin inta u dhexaysa diinsoor iyo baar dheere marka gaadiidkaas halkay ku wajahanayeen degmada baardheere degmada baardheere gaar ahaan gobolka gaday ku wajahnaayeen degmada baardheere ay ku wajahnaayeen qaar baa bil waddada kusoo jiro qaar baa laba bilood waddada kusoo jiray welina ma aysa soo gaarin ilaa hadeer waa tahay marka dhibaatooyinka ugu daran ee ka dhashay raababkii daadadka wata ee ka da-a degmooyinka u dhexeeya baardheere iyo diinsoor oo kale maxaad inooga sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay wallaahi khasaaro walaalow aada iyo aada u weyn baa ka dhashay wax hadda lasoo koobi kara ma aha waxaa weeye tobanka kilomitirba waxaa weeye baholow weyn baa ka dilaacay saddex fogow weyn baa hadda ugu daran jidkaas darawaliintii ka mid ahaa dhibaatooyinka soo gaaray waxaa ka mid ah baabuurtii xamuulka agaadiid ka mid ah oo gadoomay darawalkii gacanta uga go-ay karshibooygii ku jajabay baabuur xamuul weeye baabuur rakaab ma aha saas ay tahayna dhibaatooyinka hadda ugu weyn waxaa weeye oo la taaban karo naftaanadii baaba halis ku jirto aad ba walaalow dee waxaan codsanaynaa in waddooyinkaas un waxna looga qabto burburka waddooyinka iyo saamaynta roobabka daadadka watay ee waxyeelada ay ka soo gaartay waddooyinka ayaa waxaa sidoo kale ay saameyn ku yeesheen gaadiidkii yaryaraa ee u kala gooshayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gedo xuseen isaaq waxa uu ka mid yahay darawallada gaadiidka ee ka shaqeeya degmooyinka baardheer iyo beled xaabo waxaana uu sheegay in safarkoodu haatan ay ku qaadato ilaa labada magaalo oo isku jira ilaa boqol iyo sagaashan kilomitir muddo laba maalin ah halka markii hore ay ku socdaali jireen ilaa sagaal saacadood taasina waxaa sabab u ah ayuu yidhi burburka waddooyinka iyo togaga waaweyn oo ay adag tahay in si sahlan loo maro roobabkii badnaa iyo daadkii hadda qaaday baa aada u sahleeyey ayaanta horena waan iska samaynay oo dadkii lacagay iyo waxbaan iska aruurinay tawagkii badnaa iyo ciid iyo dhagxaan iyo waxbaa lagu shubay roobkii markuu yimidna wixii oo dhan bohol baa ka dilaacday meelihii aan u socon jirnay inaan waxyar u soconno waxay noqotay inaan lix saacadood shan saacadood meelaha qaarkood u soconno baabuurta badanna waa ku hallaabeen qaar badan way ku gadoomeen dhibaato badan baan kala kulannay jidkii ilaa haddana wax ka shaqeeyo oo sameeyona weli ma hayno dhibaatadaas badan baa naga hayso waddankaas aad iyo aad waa tahay baabuur yar oo qooqan ayaad wadaa magaalada beled xaawe baardheer aad ka shaqaysaa marka baardheer iyo beled xaawana waa boqol iyo sagaashan kilomitir imisa saacadood ayay kugu qaadataa inaad gaartid beled xaawe meeshii laga rabay inaan ku tagno meelka halkaan kolomitiran aan ka baxna galabta ka xaraabna aan rabnay inaan habeennimo aan gooro ku galno meeshii layaad balaxawo yacni waxaan u soconnaa habeen ama laba habeen baan dhex u galnaa intaasna waxaa yeelaysa boolihii ka dilaacay iyo buuro badan iyo waxyaalo badan iyo togag badan waddadii aan mari lahaynba maarata dhib aad u xoog badan baan ku qabnaa meelaha qaarkood habeenkii waa iska seexanaa subaxdii markii waa beriyey baan yacni qaadanaa yaambo iyo bahalle iyo masaaro sidaan maarata meelaha qaarkood ugu qardayno oo u waxayno togag badan baan dhagaxaanta gelinaa waana qardaynaa dhib badan baan ku qabnaa meesha qooqonta habeenkii laga raba inay gasho maxaa laga yaabaa saddex habeen ama laba maalmood inaan jidka ku jirno dhib badan baan ka si kastaba arrintu aatee wadayaasha gaadiidka iyo ganacsatada gobolka ayaa codsaday in la daba qabto burburka ku yimid waddooyinkan oo aan helin wax dayactira muddo ka badan ilaa shan iyo labaatan sano islamarkaana halbowle xagga nolosha u ah kumnaan qoys oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxsoo saarka beeraha axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere